Dalagga muusku waxa uu ka mid yahay kuwa loogu jecel yahay isticmaalkooda dunida, waxa uuna inta ugu badan ka baxaa dalalka kulaylaha ah gaar ahaan Soomaaliya. Waa dalag aad loo cuno lehna qiimo dhaqaale iyo nafaqo sare, abuurkiisuna waxa uu u baahan yahay qorshe iyo daryeel joogto ah. Cabdiraxmaan Maxamuud oo ka mid ah dadka bartay cilmiga beeraha kuna nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa ka warbixiyay faa'iidada mooska iyo sida uu kusoo gaaray Soomaaliya isagoona beeralayda ugu baaqay inay waqti geliyaan beerashada dalagga mooska.
Mooska wuxuu ka mid yahay dalagyada commercial crops ama dalagyada ganacsi ee aadka loo beero. Waxaa dalka keenay Talyaani, dowladdii Talyaani ayaa keentay. Ujeedka ay u keentana wuxuu ahaa laba ujeedo ay u keentay. Midda koowaad wuxuu ahaa in marka hore horta een, dalagyadan Soomaaliya ku habboon uu mooska ka mid yahay tropical macnaha tropical tropical lands ama tropical fruitskan loo yaqaano mooska uu ka mid yahay. In macnaha horta ay halkan ka soo saaraan ee dalkooda geeyaan ee isticmaalaan marka hore. Tan labaad ay u keentay wuxuu ahaa in dadkooda ay maarata shaqo abuur ay uga dhigto. Een aad ayaa loo beeri jiray mooska oo taariikhdiisa waa kaa waxaa keenay Talyaaniga ayaa keenay ujeedadaas u keenyay laba shirkadood baa jiri jiray oo maarata ay iib gey jiray waxaa kaloo xitaa ka mid ah Somali fruits oo kale ka mid ah oo aad u iib gey jiray een mooska marka mooskan macnaha abuurkiisa waa hybrid waaye een inta badan wuxuu leeyahay vegetative ana loo badiyaa qaab macnaha een haddaa aragto kalentood hoostaas oo kale banooniga oo kalentood macnaha geedka ayaa siibaysaa een meel kale ayaa ku talaalaysaa macnaha abuur ma laha inta badan asigaa isbadiyo waxaa arkaysaa sakar soo leeyahay geedka caadiga markaa beertid waxaa hoostiisa kasoo baxaya labo ilaa saddex kalentood oo loo yaqaan sakars water sakar sword sakar ayagoo- aa loo yaqaan af qalaad oo macnaha abuurka waa waa kasi siibi kartaa qayb kalentoo ku abuuri kartaa haddaa fiiriso oo kale geedkaas oo kale saddex afar xab uu leeyahay marka abuurkiisa macnaha noocaas waa abuur ma lahan oo siid ma lahan laakiin waxaa loo badi karaa dalagyadaa waxay yihiin een, markii la badinayo ama la sii abuuraayo een, as a seed seed ahaan in loo abuuro ama as vegetative in loo abuuro oo qayb geedka ka mida la abuuro marka mooska waxaa lagu badi karaa vegetative ahaan oo qayb geedka ka mid oo kalenta la abuuri karaa ama banooni u yaqaana beeraleyda inta badan banooni aa loo yaqaanaa Een, mooska qaabkaasaa loo abuuraa markii la diyaariyo oo la abuuraayo ee, markuu yaryahay sidiis bana sagaal bilood ku baxaa marka uu yaryahay oo beerta uu ku yaalo waxaa maadaama oo sagaal bilood uu ku baxay sagaalkaas bilood ma sugi kartid waxaa u baahan tahay marka inaad dalka kale dhex gashid Dalagga mooska ayaa aad uga baxa shabeellooyinka iyadoona la sii gaarsiiyo qaybaha kale ee dalka.